su-aashaada haddaan usoo noqdo waxaa weeye de kolleyba hay-adda sharci dejinta waxay u joogtaa sidii sharciyadda qaranka iyo iyo hay-adda fulinta si ay ula xisaabtami lahayd xisaabtankuna ceeb ma keena waa wax waajiba oo mataqaana ummad xeer caalamiya oo baarlamaanada adduunka iyo hay-adda fulinta ay hada jeer ay kuwada ku wada xisaabtamaan sida hay-adaha kalena loola xisaabtamo ayaan hay-adda nabad sugidda hay-adahada nabad sugidda qaranka ayaan ugu yeernay si ay u derdergeliyaan aan u ogaano maxaa keenay dilalkan iyo qaraxyadan isdaba jooga ah ee waddanka ka dhacaya ay shacbiga ku la-aanayaan mas-uuliyiinta siyaasadda waddanka ugu sareysa ee khalkhal lou gelinaya ama naftooda ku weynayaan ardayda iskuulka u socotay bam loo dhigayo marka si loo ogaado ayaan u yeernay si aan ula xisaabtanno aan ka weydiino su-aalaha arrintaas khuseeya sida aad sheegtay marar fara badan baa ka sokow dilalka shacabka waxaa iyana dilal loo geystaa mudanayaasha baarlamaanka in badan oo ka mid ahna waa la dilay dabcan marka laga hadlayana baarlamaanku wuxuu matalaa shacabka soomaaliyeed marka xukuumadda hadda jirta iyo hay-adaha amniga ee dalka wada shaqayn hoose ma la leedihiin oo mar kastaba aada iska wareysataan xaaladaha amniga ka sokow inaad isla xisaabtantaan saa hore u sheegay baarlamaanku waa hay-adda sharci dejinta hadi jeerna jecel la xisaabtanka mataqaana hay-adda fulinta ee xukuumadda aan aan siina kalsoonida prime minister cumar cabdirashiid annagu wuxuu hadafkeenu yahay sidii shacbiga soomaaliyeed ay ugu soo toosi lahayn nabadgelyo ay nolol maalmeedkooda iyago oon welwel lahayn ay ay ugu dhex mari lahayn waddankooda xagga waxbarashada shaqada labo xubnaha baarlamaanka iyo mataqaana siyaasiyiinta qaranka in ay waddanka ay si nabada ay ugu u dhex mari lahayn sidaa daraaddeed ayaan u wajahnay in hay-adaha ay qusaysa in aan u yeerno aan su-aalahaas aan bal ka wareysano sida meelaha ay habacsanaanta ka jirto iyo maxaa loo xalin karaa sidaad og tahayba mataqaan in laisu yeero oo lawada hadlo waa waa muhiim oo maaragtay su-aalo la iska qabo waa garta xildhibaan saciid marar fara badan marka ay dhacayaan dhibaatooyinka dhinaca qaraxyada iyo dilalka waxaa laga yaabaa inaydan ka hadli jirin oo siyaasad iyo mooshin iyo aada ku mashquulsanaydeen marka laftirkiina soo laidinkuma dhaliili karo in xilligan oo aad isleedihiin amnigii faruhu kasii baxaya dilalkiibaa batay qaraxyadiibaa batay inaad arrinta soo faragelisaan soo kama wanaagsaneen in marka horeba aad aad aad aad hawsha hadda aad doonaysaan inaad qabataan aada hore u qabataan
waa walaal rudan waa mahadsan tahay wax walba waktigeeda dhacan kadib markaan aragnay mataqaana hoteelada ugu muhiimsanaa ay siyaasiyiinta iyo rag badan oo qaranka muhiim u ahaa nooga dhinteen kadib markaan aragnay in mataqaana ay sii badaneen ayaan waxaan istusnay bal hay-adaha ay qusayso arrintaa bal inaan iska aragno aan iscalool xaarano oo aan isla turxan bixino sidii loo waa loo wada waajihi lahaa aan aragno sababtoo arrintan ma aha qaraxa iyo dhimashada xildhibaan un ma ah ummadda soomaaliyeed dhan bay arrintan cadow ku tahay ummadda yar iyo weyn harag iyo haween muxuu aha hay-adaha waxbarashadii o dhan ayaa frozen noqotay sidaa daraaddeed bal waxaanan bal arrintan aan iska aragno aan bal ka wada hadalno waxan waa soo socdeen oo in mar walbaba marba meel bay soo istaageysay mar la qarxiyo hotel maka almukarama jaziira central oo rag badan oo qiimo iyo muhiimad u ah qaranka ay ku le-deen xildhibaano la toogtay oo la dilay iyagoo shaqadooda qaran fushanaya de waxay nagu qasabtay in aan hay-adaha ay qusaysan aan u yeerno bal aan iska weydino su-aal maadaama aan u idmanay in ay arrintaas iyaga ay noo hayaan annagin aan siyaasadii iyo doorashadii iyo iyo horumarinta qaranka aan ku mashquulsanin
waa garta allahu naxariistay aabahana dabcan wuxuu ku jira xildhibaanadii lagu dilay xamar somaa
allahu naxariisto jannadii allah ka waraabiyo xildhibaan maxamed maxamuud xed waxay ahayd saddexdii julaay laba kun iyo afar iyo toban maalin muruga noo ahayd baarlamaanka qaranka soomaaliyeedna uuna u ahaa maalin murugeed tiirarka ugu adag ee asaasiga ee difaaca guddiga difaaca iyo mataqaana iyo sharci dejinta iyo mataqaana fikir dhiibashadiisa raggi ugu xoog badan ayuu ahaa marka waa waktigiisa ayay ayay waktiga ku ekaa laakiin se waxay ahayd maalin muruga leh oo baarlamaanka ay la ugaarsanaya asaga iyo allah u naxariisto saada cali allah u naxariisto xildhibaan madeer hal bishkii ramadaan bay ku wada dhinteen